أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo xog dheeraad ah ayaa laga helayaa qorshaha dowladda riddada imaaraadka carabta ay sida qarsoodiga soomaaliya u keentay qalab milatari iyada oo wakiil ka ah maamulka sahyuuniyadda yuhuudda guddoomiyaha golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa eedayn kulul loo jeediyey xilli khilaaf xooggan uu ka dhex taagan yahay murtadiinta xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in kufaarta iyo murtadiinta ay ka daaleen ka hortagga camaliyaadka mujaahidiinta isagoona walaac ka muujiyey futuuxaadka ka socda wilaayaadka islaamiga bandhigga suugaanta soomaaliyeed iyo sooyaalkeeda jihaadka oo ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga galgaduud ayaa lagu qabtay degmada ceelbuur ee wilaayadaas fagaare ku yaala degmada buulafulaay ee wilaayada islaamiga baay ayaa lagu gubay raashiin dhacay iyo waxyaabo kale oo dhibaato ku ah nolosha dadka kadib howlgal ciidamada xisbada ay ka sameeyeen suuqa degmadaas xiisadda u dhexaysa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka gaala raaca ah ee jubbaland ayaa ka taagan deegaan ka tirsan gobolka gedo يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك dhegaystayaal intaasi waa qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran xog dheeraad ah ayaa laga helayaa qorshaha dowladda riddada imaaraadka carabta ay sida qarsoodiga ah soomaaliya u keentay qalab milatari iyada oo wakiil ka ah maamulka sahyuuniyadda yuhuudda sida uu warbixinta warkan ku faahfaahinayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya raadaar uu maamulka riddada ah ee imaaraadka carabta uu si qarsoodiya ugu rakibay meel u dhow gegada diyaaradaha ee boosaaso ee xarunta gobolka bari sida lagu muujiyey sawiro uu qaaday dayax-gacmeedka oo ku taariikhaysan maarso tallaabadan oo markii u horeysay ay shaaciyeen ilo milatari ayaa dhalisay su-aalo ku saabsan ujeedka dhabta ah ee imaaraadku ka leeyahay dhaqdhaqaagan milatari ee uu ka wado deegaankan oo ka mid ah dhulka uu ka armiyo maamulka ashadala dirirka ah ee puntland eelawareedyo ayaa sheegaya in raadaarkan oo laga keenay yuhuudda lana rakibay horaantii sanadkan ay ka mid yihiin waxyaabaha loogu talagalay difaaca weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn amba gantaalada ee laga soo geni karo dalka yemen oo dagaallo ay kaga jiraan yuhuudda iyo maraykanka imaaraadka carabta ayaa raadaar milatari geeyey gobolka puntland ee soomaaliya horaantii sanadkan si uu uga ilaaliyo garoon ka boosaaso weerarada suurtagalka ah ee xuutiyiinta yemen ayuu yidhi suxufi u dhashay dalka turkiga kuna takhasusay arrimaha bariga dhexe iyo siyaasadda caalamiga ah maamulka abudabay ayaa sidoo kale lagu soo waramaya in garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso u adeegsado gaarsiinta sahayda maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha ah ee r s f kuwaas oo ku dhowaad muddo laba sano ah dagaal kula jira ciidanka milatariga suudaan xogta ayaa intaasi ku daraysa in diyaarado waaweyn oo kuwa xamuulka qaada ah ay si joogto ah magaalada boosaaso uga daabuli jireen hub iyo saanado kale iyadoo mararka qaarna la arkayay ilaa shan shixnadood oo waaweyn kuwaas oo gaarsiin jiray maleeshiyaadka dacmu sariic oo xasuuq ba-an ka geystay dalka suudaan labadii sano ee lasoo dhaafay heshiis laga qariyey baarlamaanka dawaaqidda puntland ayay warar ku tibaaxayaan inay kala saxiixdeen madaxa maamulkaasi murtad saciid cabdulaahi deni iyo maamulka abudabay waxaana tillaabooyinkan si cad uga aamusay oo ilaa hadda aan soo hadal qaadin madaxa kooxda villa soomaaliya murtad xasan gurguurte mahadsanid caliyare guddoomiyaha golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa eedeyn kulul loo jeediyey xilli khilaaf xooggan uu ka dhex taagan yahay murtadiinta walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo sii aanbaqaadaya murtad maxamed cali cumar caanugnuug oo ka mid ah xildhibaanada kooxda riddada soomaaliya ayaa eedamo kale u jeediyey guddoomiyaha baarlamaanka riddada iyo sidoo kale murtala xasan gurguurte waxa uu sheegay in aadan madoobe uu ka xirtay xaruntii shirkiga ay ku shir jireen kadib markii uu ka cabsaday in xilkaqaadis lagu sameeyo waxa uu sheegay inay golaha dawaaqiidda ay u dooran doonaan guddoomiye kale oo u bedel murtad aadan madoobe isagana ay xilka ka qaadan doonaan sidoo kale xukuumaddu hogaamiye murtada xuse cabdi barre ayuu sheegay inay tahay mid fashilantay keliyana ay ku soo hartay boobka hantida shacabka horta guddoonka baarlamaanka markii sidaas sharci darradaas ayada ah oo horta baarlamaanka ugu xiray maxaa dhici kara marka hadda waxaan u malaynayaa isbuuc ka badan oo baarlamaanka xiraya wuxuu u xirayana aan la garanayn cabsidii iyo mooshinkii asaga ka socday markuu maqlay ayuu baarlamaanka albaabkiisa xirtay furihii baarlamaanka asaga uu xaray uu jaabka gashtay albaabadu xiray ilaa intee lagu xirnaan karaa sharci darrada ayada ah oy baarlamaanka maanta ka gadoodeen ka dhiidhiyeen waxaa dhici doona parallel process waxa la yidhaahdo in guddoomiye kale inta la doorto araaji la qabto garanaysaa ii sheeg shalay wuxuu ku baxay kumeelgaarkeen fawruu ku baxay guddoomiye aadan madoobe markuu baarlamaanka hogaamin waayey wax qawaare wixii doona asaguu baarlamaankaas ka samaystay fawruu ku baxay waa la yaqaanaa yutuubyada ay ku jirtaa siduu ku baxay sidiiu haddana ku baxaya sababtoo ah sharci darro sharci darro ay dhashaa guddoomiye wuxuu sameeye sharci darro waa hataa waxaan aaminsana aragtitiisa ah ma ah baarlamaanka hadda intuusan furmin mooshin xukuumadda oo la xisaabtanaha socday xukuumaddii markay ogaadeen inuu ayagu mooshin ku soco oo weliba mooshinkooda lambar culus u ah boqol iyo samtinuu maraa xukuumadda mooshinka ayagaa ku kaartan baxaya hadalka murtadkan ayaa imaanaya iyadoo xiisada xooggan ay ka dhex taagan tahay baarlamaanka riddada taas oo sababtay in murtad aadan madoobe uu xarunta baarlamaanka riddada albaabada isugu dhufto cabsigu ka qaba mooshin laga keeno isaga iyo murtad gurguurte mahadsanid marwan xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in kufaarta iyo murtadiinta ay ka daaleen ka hortagga camaliyaadka mujaahidiinta isagoona walaac ka muujiyey futuuxaadka ka socda wilaayaadka islaamiga walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya howlgallada baaxadda leh ee ciidamada mujaahidiintu ay ka wadaan qaar ka mida wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya iyo la wareegiddii ay la wareegeen degmooyin iyo deegaano istaraatiiji ah ayaa walaac ku abuurtay madaxda kooxda riddada soomaaliya mid ka mida xildhibaanada dawaaqiidda murtadiinta ayaa futuuxaadkii ka xasilay wilaayaadka shabeellada dhexe hiiraan iyo shabeellada hoose ka qayla dhaamiyey wuxuuna ku sifeeyey halis u soo gashay kufriga soomaaliya kusoo duulay xildhibaan cabdiraxmaan gurey oo warbaahinta la hadlay ayaa si cad u qiray in mujaahidiintu ay la soo baxeen awood xooggan ayna walaac ka muujinayaan madaxda riddada ninkan murtadka ah ayaa ku cataabay in maleeshiyaadka murtadiinta iyo gaalada caalamka ay daaleen ayna hoos u sii dhacayaan dadaaladii ay cadowga uga hortegi lahaayeen weerarada mujaahidiinta
maalima meesha lasii tagaayo markaan fiirino maalima maalinta ka dambayso waxaad moodaa in in hawsha la dagaalanka shabaabka maalin maalin ka dambaysa ay hoos u socoto nimankuna cadowga ahon oo annaga dhinaca kasoo jeedana ay maalin maalin ka dambayso awooddoodina soo kordhayso dagaalkoodana soo siyaadayo waxyaalaha dadka ay ka hadlaayaan oo fashil ku tilmaamayaan waa meelahaas oo laba meeshaan ka sheekeynayna toddoba sana siddeed sana meel xor ahayd ayaa maanta dalku laga qabsaday marka waa waa aniga waxaan qiyaasaa sida wax u socdaan wax saxa maaha hadda haddaanan sida wax u socdaan wax laga bedelina waa ku sheegay shaksi la bedelina inuu dhibaata keena dhici karto wax dhici karto shaksi la bedelo muhiima maanta inay dib udhac ugu dhici doonaan laba bilood gudahood ayay mujaahidiintu kula wareegeen inta badan degmooyinka iyo deegaanada dhacabariga wilaayaadka islaamiga shabeellaha dhexe iyo degmada awdheegle waxaana fatuuxaadkii ugu dambeeyey ee mujaahidiintu ay xaqiijiyeen ka mid ahaa degmada aadan yabaal iyo sooman aboorey iyo bariirre mahadsanid abuuxasaan bandhigga suugaanta soomaaliyeed iyo sooyaalkeeda jihaadka oo ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga galgaduud ayaa lagu qabtay degmada ceelbuur ee wilaayadaas walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali oo bandhigaasi ka qayb galay ayaa warbixintan inooga diyaariyey gugi nabada geedigii nasriga loo gulfinayay waana gaari doona ogow goryo ayaane
waxay ahayd munaasabad aada u ballaaran oo ay kasoo qayb galeen boqolaal qof kuwaas oo isugu jira mas-uuliyiin marti sharaf iyo dadweynaha degmada ceylbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galgaduud munaasabadan oo ahayd mid abwaaniinta soomaaliyeed ay ku soo bandhigayeen kaalinta ay ku leeyihiin halganka jihaadiga ah ee dalka ka socda ayay ahayd mid muhiim ah oo soo jiidatay dadkii kasoo qayb galay bandhigga suugaanta soomaaliyeed iyo sooyaalka jihaadka oo ay soo agaasintay wilaayada islaamiga galguduud ayay toban ka mid ah abwaaniinta soomaaliyeed kusoo bandhigeen suugaan muhiim ah intii munaasabadda ay socotay ayay ka qaybgalayaashu soo bandhigeen taariikhda halyeeyadii soomaaliyeed ee ka jihaaday bariga afrika kuwaas oo taariikhda baal dahabi ah ka galay abwaanada ayaa munaasabadan bandhig ah kusoo gudbiyey gabayo iyo shirib ay ku caraabinayeen halganka jihaadiga ee ka socda dalka soomaaliya
taariikhdu waa dahab haddaan layska daayicine diiwaankuwuu ka haraageedi dabadeede in xumaantu ku dow gashana waa daciifnimaye gaaliyo mid ku soo dirsaday waa isma doorshaane waxay doonayaan inay dushaan diinka eebahaye xaqu kama dahsoonee qalbiga uma daloolshaane ilaahay wuxuu diiday bay dareeja moodaane runta kuma dawoobaane way uga daraysaaye dadna waxaa u qayr daran kuwii gaaldugaashadaay gugi nabada geedigii nasriga loo gulfinayaye waana gaari doona ogow goriyo ayaane waana gaari doona ogow goriyo ayaane makaalada gurey waa midaan dunidu moogayne mixal iyo shiduu soo mariyo boqol maraaxiyle makaabada xornimo sheekhu waa muhandiskeedii dhul masaaxo weyn buu ka tiray maabka gaalada ah miyi iyo magaaluu ka diray macatablaydiiye milgadiisa way noo dhigeen mu'arikhiintiiye nin mashhuura weeyaan kufrigu marin habawsiine musxafka iyo seeftuu ka dhigay laba mataanah musxafka iyo seeftuu ka dhigay laba mataanaahe
sadagabaygu saaxiibayaalgelinba waa siiye marwaasay maroob iyo hillaacsaben abaaraade marwaasu mac marwaase fafliyo sexalku naafeeye marwaasu mac marwaase fafliyo sexalku naafeeye marna sara kacayda jihaadsaduga yeeshaye marna waa su'aaliyo rabbigay sacabaaduu dooge oo waa sidaan doonayo lama salugaane
gobaannimada waa loo dhashaa gola ka taagaya geliya laguma soo iibsadaya gogo lacageede gacalkaagu kuma sii karaya saaxiib gooniye gacantayi ilaah ugu jirta goryayame ciddiow guddoonsiiyaba goonuu lahaataa gallaadaasay muuqatiyo gula fara weyno gumaysigii hadda u bixi rabaa geeriluu badaya
sheekh cabdulaahi abu khaalid oo ah waaliga wilaayada islaamiga galguduud ayaa kelimad ka jeediyey munaasabadda bandhigga suugaanta soomaaliyeed iyo sooyaalka jihaadka wuxuuna bogaadiyey abwaanada wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca bartamaha soomaaliya kuwaas oo kaalin muuqata uga jira dagaalka lagula jiro cadowga saliibiyiinta ah iyo maleeshiyaadka murtadiinta abwaanadii hadda yihiin iyo culimmadii iyo odayaashii dhammaanba jazaakum allahu khayran hadda meeshaana warka ma dhinna waxay xikmad ahaa iyo wixii dareen ahaa qof walba meesha soo istaagay waa laga faa'iidey insha allahu munaasabadaasi waa munaasaba aan ugu talagalnay in insha allahu tacaala dhiirigelin ay u noqoto abwaanada oo shaqadooda ay sii wataan hadda kadibna waxaa suuragale munaasabaad kale naftooda inay dhacaan abwaano cusub hadda soo afsanaayo oo oo maaragtay taradud ku jiro naftooda inay tilaabada soo qaadaan oo maaragtay ay soo bataan insha allahu tacaala marka jazaakum allahu khayran munaasabadiina hadda waa loo xiran tahay sheekh cabdulmaalik oo ka mid ah culimmada wilaayada islaamiga galguduud isna munaasabadda hadal ka jeediyey ayaa muslimiinta ku taxriidiyey jihaadka ay kula jiraan cadowga muslimiinta in loo boodiyo loo hanjabo waa laydin kicinaa layidhaah waa laydin barabixinaa waa laydin dhammayhaa waxay ka mid tahay min sunan ilkufaar ay ka mid waxaad ogtihiin odagii mactuuha ahaay gurguurtay inuu qolada maruu cararaayo isagoo cararaayo u qabto rikayga oo aryaysan lahayn ku dhex jirto dowladdan maruu carar tan maruu carar su-aalaa la weydiiyo xalli waxaan kugu hubaynay oon ciidan kuu dhiibnay oon tag kuu tababarnay oon rasaas iyo hub kugu kaalmay maxay ku dambeeyena tix yaro dabayga ku jawaabay maadaama meeshu meel sugaameen maanta ay ahayd wuxuu yidhi gaaladii ku jawaabama wuxuu yidhi nin hanuunki hoogaan hoos u foorare hididiile iyo naallo male waxay haystaa waa lay hor dhigay duni waxaan hoog ku soo faray nimankan anoo malab hirqaday aan hiisha ka canshuuray nimankan anoo harac fadhi huurka ku cudroobay waa islaamihii oo wuxuu barakici hayay hantidiinna nimankan u huray iima ciil dhicinow shabaabaa hubkii qaatay oo heryadii gubayo
munaasabadan oo ay ka qayb qaadatay wilaayada islaamiga galgaduud ayaa dib u soo noolaynaysa kaalintii ay suugaanleyda soomaaliyeed ay ku lahaayeen dagaalka lagu difaacayo diinta dadka iyo dalka waana arrin dib boorka uga jafaya kaalinta shareecada ee jihaadka dalka ka holcaya mahadsanid cabdiraxiim fagaaro ku yaala degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga bay ayaa lagu gubay raashiin dhacay iyo waxyaabo kale oo dhibaato ku ah nolosha dadka kadib howlgal ciidamada xisbada ay ka sameeyeen suuqa degmadaasi walaalkeen xasan cabdiraxmaan ayaa mar kale inoo faahfaahinaya hay-adda al amru bilmacruufi wannahyi can ilmunkar ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa maalmahan sare u qaaday la dagaalanka raashinka dhacay iyo waxyaabaha maanka dooriyo iyagoona howlgallo arrimahaas ay ku baarayaan ka sameeyeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay si gaar ah degmada buulafulaayo ee xarunta wilaayada waxaa la arkayaa ciidanka xisbada oo baaraya goobaha ganacsiga si gaara baqaaraha lagu iibiyo raashinka si ay u kontaroolaan waxyaabaha dhacay maadaama ciidanka xisbadu ay mas-uul ka yihiin badqabka ummadda muslimka dhammaan goobaha ganacsiga iyo dukaanada lagu iibiyo dharka iyo kuwa shoobinka ayay ciidanka xisbadu baarayeen waxayna dadka kula macaamilayeen si wanaagsan oo dabacsan sida uu sharaxayo afhayeenka guddiga ganacsatada degmada buulafulay cabdulaahi moos oo aan ku booqannay goobtiisa ganacsi xilli ciidanka xisbada ay baarayeen baqaarkiisa kulley wixii oo ishooda ay qabatay ayagaa baarayay ayagaa dhexgalay ayagaa falanqaynayay marka alxamdulilah taan waa ilaahay fadligii waa soo istaagayaan walaalayaalow bal howlgalaan rabnaa ay leeyihiin marka waa ay soo gelayaan tartiib si deganaan sheegaa soo qaba sheegaa soo qaba sheegaa soo qaba wixii kalena ayagana dhinacooda ay kasii fiirnaan waa si tacaamul wanaagsan maasha allah alxamdulilah rabbi alcaalamiin gelinkii dambe ee shalay ayay ciidanka xisbadu meel fagaaraha ku gubeen waxyaabaha dhacay oo ay soo qabteen oo ay ka mid ahaayeen raashin dhacay waxyaabaha maanka dooriyo iyo dharka khafiifka ah ee hablaha muslimaadka ah dhowr jeer looga digay inay qaataan si guud horta xisbada waxay ilaalisaa daruuraatu alkhamsa nafta bini'aadamka ayay ilaalisaa hadday tahay axwaalu shakhsiga ee waxa lidda ku ah amniga ayay toos u ilaalisaa waxay la falgashaa isha wax khiyaanaysa ee waxyaabaha dhacay ayay ii sheeg la falgashaa ay soo qabataa oo runtii ee dhib ku ah nafta caafimaadkeeda dhibaya ayay soo qabataa suldaan aadan deerow suldaan aadan isaaq iyo ugaas cali maqane oo goobjoog ahaa fagaarihii lagu gubayay waxyaabaha dhacay ayaa ka warbixiyey waxa indhahooda ay arkeen ee u muuqanayay waxaa ii muuqanaya hadda la gubayaa bur dhacay traamadool diyaano wax kasta oo xumaa ayaa meeshan laysugu keenay oo laga soo qaaday magaaladii laga soo bixiyey ummaddii muslimiinta oo lagu dhibaatayn lahaa laga soo qaaday ilaahay fadligiisa xisbada ayaa soo qabatay waana la gubayaa maasha allah wallaahi howlgalkan waxaan u aragnaa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo weliba in la dardargeliyo oo maalin walba howshan oo kaleeto la qabto ayaan leenahay arrin aad u wanaagsan waaye oo muslimiinta macnaha lagu badbaadinayo oo nolosheeda iyo dhaqankooda iyo anshaxooda lagu badbaadinaya waaye ma iman wadahaye bur iodhi oo lakagubyahay ikaraamudool idiyaano iyaba lakagubahay walaalaha xisbada jazaakum allahu khayran lay waajibsha gududen ummada muslimiinta maskantiyo cirladiyo sharaftiyo yoo ankahayan iyo ilaaliyaayan jazaakum allahu khayran lana waxaa ii muuqdo in wix alla wixii ummadda dhibka u keenayay ay ka mid tahay sida raashinkan hadda oo gubinayo burka la yidhaahdo sida daroogada iyo waxyaabaha dharka oo khafiifka ah oo ummadda suuqa aan la geli karin ayaa hortayna yaallo ciidanka xisbada ee ka howlgala dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ayaa u taagan faridda wanaagga iyo reebidda xumaha waxayna sidoo kale ciidankan ilaaliyaan wakhtiyada salaada oo dadka ay ku baraarujiyaan in xilli hore ay masaajidda galaan taasoo dhaqan gashay waxayna dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamiga ee baay ay qaateen awaamirta xisbada iyagoona xilli hore gala masaajidda si ay jameecada ula tukadaan xiisada u dhexaysa maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka gaala raaca ah ee jubbaland ayaa ka taagan deegaan ka tirsan gobolka gadow walaalkeen nuur cali warsame ayaa warbixinta warkan inoo eegaya xiisadan ayaa ka dhalatay kadib markii xubno ka tirsan maamulka ridada jubbaland iyo maleeshiyaad ka tirsan maamulkaasi ay dul degeen duleedka degmada beldaxaw oo ay ku sugan yihiin maleeshiyaad kooxda ridada soomaaliya qayb ka ah arrintani ayaa dhalisay in laga dareemo magaalada xiise dagaal taasoo keentay in labada dhinac ay sameeyaan hub urursi waxaana qalqal amni uu soo wajahay shacabka ku dhaqan magaalada beledxaawo xubnaha ka socda maamulka haridada ee jubbaland waxaa hogaaminaya maxamuud sayid aadan oo ah ku-xigeenka madaxa maamulka haridada jubbaland kaasoo maalmihii lasoo dhaafay kulamo ka waday duleedka magaalada beledxaawo xildhibaan nuur axmed diiriye nuurafey oo ka mid ah baarlamaanka haridada soomaaliya ayaa ku eedeeyey maamulka axmed midoobey inay dhibaatooyin ka wadaan magaalada balaxaawo oo ay ku soo duuleen waxaan ka digaynaa degmada balaxaawo waa la tunjilacsaday sida ii muuqata tunjileec baa ka muuqda degmadaas dadka soo duldegay gadaal ha uga noqdeen magaalooyinka kale maa la dul dego maa la dul aada maxaa qaas ku ah balaxaawo waa yaabannahay arrintaas waa run arrintiis si gaara aan farta ugu fiiqayno aaggaas ciidamo jubbalandna ma joogin wax hadda anigu qabiilqabiil lagu keenahay ma garan karo ciidamo jubbalandna ma joogin ciidamo kale oo haddee bulshada waa isdhex joogtay ciidamadeeda kale laakiin waxaan leenahay aaggaas yaan amniga laga qaadin tan iyo markii uu bilowday khilaafka u dhexeeya xasan gurgurte iyo axmed madoobe ayaa saameyn xogan wuxuu ku yeeshay maamulada riddada ee ka dhisan degmooyinka uu cadowga ka jooga gobolka gedo iyo maleeshiyaadka riddada ee halkaasi ku sugan kuwaasoo la kala saftay labada dhinac bilo ka hor ayay ahayd markii maleeshiyaad murtadiin ah ay ku dagaalameen degmooyinka baardheere iyo doolow kuwaasoo kala taageersan murtadiinta gurgurta iyo axmed madoobe mahadsanid abuusheyba guud ahaana dhegaystayaal warkeennii duhurnimadan aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee al andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu